wax badan baa la ogyahay wax badanna dowladdu way ka dadan tahay oo hoos ma oga baan masleena sababtoo ah in ninka askarigaa mushaarku qaato kolka waxba u geyn weydo cidda leegaya waa annaga ninka shaqaalahay mushaarku qaato kolka waxba u geyn weydo cidda leegaya waa annaga sababta inay wax goyn weynaan keen keentayna waxaa weyaan sarifka kacay adduunyada waxaa lagu yaqaanaa daruuriga inay dowladuhu kabaan arrinta isku kaa keentay waxa weeye arrin dhammaanteen ina wada taabatay haddii runta loo dego waxa weeyaan shilinkii somalilan oo qiimihiisii hoos u dhacay iyo lacag dollar ah oo muxuu ahayo suuqyadii ku herdamaya oo weliba lacagtii dollarkahayd ay ka awood badatay shilinkii somalilan iyadoo ganacsatada maanta halka fadhida iyo kuwa inaga maqane inala raygaa ururada kale inaga maqane inala raygaa ay muxuu ahaaye ay yihiin dadka quraata ee maanta lacagtii shilinka somalilan qaata iyada oo kaashkii markaanu wax ku iibinno ee aanu qaadanno ee aanu isaana sarifkii la taga maalin walba weji gaara ayaan ugu tegaynaa